Iskuulka hoose ee dhexe ee Alkhadaab oo ku yaala xaafadda Howlwadaag ee magaalada Beledweyne ayaa waxaa wax ku barta carruur u badan danyar iyo agoon aan awoodin kharashaadka waxbarashada. Carruurtan oo ka soo jeeda qoysas danyar ayaan awoodin inay iska bixiyaan kharashaadka waxbarashada. Maamulaha iskuulka Alkhadaab Ustaad Axmed Maxamuud Xuseen ayaa raadiyo Beerulo uga warramay ardayda hesha fursadaha waxbarasho.
Wallaahi duruufaha horta waa aad iskaga badan yihiin. Ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanna duruufyada waa iska jirtaa. dhan kastaba ha ahaato mar kastana iskuulka alkhadaab wuxuu u taagan yahay inuu ubadkaas oo bara bixiyo oo nidaamkii waxbarashada iyo dhammaan uu faa'iideeyo qarash ah dhanka qarashkana waxaa waaye aad iyo aad waalidiinta wax iska haystaa ma laha laakiin saas ay tahayna annaga waa dadaalnaa oo ilmaha xataa uma racdayno lacag uma racdayno oo ma ma kaleefaadno ha way jiraan arday fara badan ayaan siinay dhan kasta hadday- hadday noqon lahayd saddexda qeybood oo iskuulka u shaqeeyo dhanka shareecada iyo dhanka dugsi qur-aanka iyo dhanka waxbarashada nidaamiga ah arday fara badan ayaan siinay haddana waa u taagannahay in ii sheeg aan siino eh, dadkii danaynayo waxbarashada danaynayo mar kastaan u taagannahay soo dhowaada Ah, ardaydaasina waxay iskugu jiraan eh, dad agoommo ah iyo iyo dad oo masaakiin ah aan waxba haysanin oo dhan kastaba ah wiil iyo gabarba ah ardaydasna ilaa iyo heer waxay gaarayaan ilaa iyo afartan arday way gaari way gaaraysaa oo dhan eh, wiil iyo gabarba Qaar ka mid ah ardayda hesha fursadaha waxbarasho ayaa u mahadceliyay maamulka iskuulka.
anigoo magacaygu yahay miska cabdulaahi daal oo ka socda ismadarasada alkhadaab waxaanahay fasalka shanaad haddana waxaan rabaa inaan noqdo dugsi sare maadooyinka maadada sayniska iyo maadada ingiriiska iyo maadada cilmi bulshaha haddana macalimiinteeda aad iyo aad u mahadsan joodiga qiimeha noogu bixiya anigoo magacay fatax cabdisalaan cismaan oo fasal oo madar- madrasada alkhadaab fasalka shanaad galaaska fasalka shanaad maadooyinka aan barto xisaabta inbusha soomaaliya macalimiinta aad ayay wax ii baraan mahadsanidin Xarumaha waxbarashada ee magaalada Beledweyne ayaa inta badan waxaa fursado waxbarasho oo lacag la'aan ah ka helo arday isugu jirta danyar iyo agoon.